siciid cabdulaahi maxamed oo dani loo yaqaano waxa uu sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo lixdankii ku dhashay magaalada muqdisho ee caasimadda uwa soomaaliya waxa uu waxbarashadiisa hoose dhexe sare iyo weliba tan jaamacadda ku qaatay isla muqdisho heerka labaad ee jaamacaddana waxa uu ku diyaariyey jaamacadda butra ee dalka maleysiya waxa uu ka soo shaqeeyey xilal kala duwanna ka soo qabtay hay-ado iyo jimciyado kala duwan oo ka shaqeeya waxbarashada ganacsiga iyo samafalka siciid cabdulaahi dani waxa uu ka mid noqday xildhibaanada baarlamanka soomaaliya sannadkii labada kun iyo laba iyo tobankii waxa uuna xubin ka noqday guddiga deegaanka iyo khayraadka dabiiciga ah ee baarlamanka soomaaliya sannadkii labada kun iyo afar iyo tobankii waxa uu noqday wasiirka wasaaradda qorshaynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee soomaaliya siciid cabdulaahi dani waxa uu ka mid ahaa musharaxiintii u ordaysay xilka madaxtinimada dalka soomaaliya doorashadii la qabtay februari sideedeedii sannadkii labada kun iyo toddoba iyo tobankii maanta oo ay taariikhdu tahay sideeda janawari ee labada kun iyo sagaal iyo tobankana waxaa loo doortay madaxweynaha maamul goboleedka puntland